Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada oo xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa muddo soddon sano kadib ah si casri ah u dhisaysa isbitaalka Laasareti kadib burburin lagu sameeyay isbitaalka oo ku yaala degmada Cabdilcasiis ee gobolka Banaadir ayaa la burburinayaa dhismihiisa oo duugoobay kaasoo si casriyeysan loo dhisayo isagoo wax badan ka bedeli doona baahiyaha caafimaad ee bulshada caasimadda agaasimaha isbitaalka Laasareti Maxamed Jacfar iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa si wadajir ah uga warbixiyay qorshaha lagu casriyeynayo isbitaalka iyo adeegyada uu bixin doono isbitaalka hadda waxaa shaqeeya macal wasiir qeybo aad og tahay oo afar qeyb ah qeybta dhimirka ragga iyo qeybta dhimirka haweenka oo dhowaan xariga laga jari doono sidii maalin dhoweyd aad noo ballan qaaday iyo qeybta TB-da oo Soomaaliya oo dhan referral u ah raasaskar ilaa raaskamboni loogu yimaado xarunta shaybaarka saxda ah ee TB-da adkeysiga qaaxada lagu daaweeyo MDR-ka iyo qeybta quudinta ilmaha oo loo yaqaano stabilization center iyo qeybta loo diyaariyey hooyada iyo dhalaanka oo waqooyiga muqdisho isbitaalka keliya ee waqooyiga muqdisho hooyada iyo dhalaanka kofargarayn doono uu noqon doono oo iyadana la rajeyn doono mar dhow in xariga laga jaro haddana qeybta aan joogno waa dhismayaashii duqa ahaa isbitaalka oo la duduminayo oo aan ka shaqaynayna saakay maanta waxaa si rasmi ah ugu bilaabatay isbitaalka forlarini howlo shaqo oo baaxad leh ujeeddada ay tahay in la nadiifiyo dhismayaashii hore qadiimka ahaa iyo dhirtii iyo wasakhdii in laga nadiifiyo kadibna la dhagax dhigo dhismaha isbitaalka iyo maaragtay coljeykii in la dhagax dhigo ay ku xigi doonto waa wax muddo badan aan sugaynay muddo badanna laga soo shaqaynayey foolxumo ayay ku ahayd caasimadda in isbitaal forlarini oo sentarkii magaalada ku yaallo muxuu ahaa ay ka muuqato saamayntii burburka ka soo gaaray iyo dayac fara badan inuu ka muuqday dhir fara badan iyo maaragtay dhismayaal qadiim ah iyo maaragtay inay ka dhex muuqdeen taasna amnigana ay saamayn ku yeelan kartay iyo dadka ka shaqeeya isbitaalka amnigooda iyo sidoo kale bilacda magaalada ay saamayn ku yeelan kartay taas waxaan rabnaa inay soo gabagabowdo maanta horeyba isbitaalku waa shaqaynayey sida agaasimaha uu sheegay qaybo badanaa shaqaynayey hadda waxaan rabnaa in derbi qurux badan lagu wareejiyo isbitaalkana la dhiso qaybaha hadda shaqeeyana qaybihii kale ee ka dhinaa lagu soo kordhiyo ayaan doonaynaa dhowaan hadduu ilaah yidhaahdo